waad mahadsantahay walaalka tan iyo markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dardargelisay howlgallada jihaadka ah oo ay ka wada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya islamarkaana ay magaalooyin cusub ku furanayeen ayaa dhanka kale waxaa garabkooda midig si la yaab leh uga soo muuqday qabaa'ilka soomaaliyeed kuwaasi oo runtii kaalin weyn ka qaatay halganka shisheeyaha iyo ciidanka dowladda federaalk looga soo horjeedo ee ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dowrka qabaa'ilka soomaaliyeed ee halganka ka socda soomaaliya runtii waa mid aad u muuqday waayihii lasoo dhaafay gaar ahaan saddexdii bilood ee ugu dambeysay waxaadba moodaa inay sii dardargeliyeen markii laga soo tago wada shaqaynta iyo macaamilka weyn ee ka dhexeysa qabaa'ilka soomaaliyeed iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay waayadan dambe qabaa'ilada dega koonfurta iyo bartamaha soomaaliya bixinayeen zaad ciidanka mujaahidiinta loogu talagalay xoolaha gaar ahaan geela oo ah hantida rasmiga ah ee soomaalida sidoo kaleetana ah mid lasoo bixin jiray waayihii jihaadka ee nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo sidoo kale midkan casriga ah ayay qabaa'ilka soomaaliyeed waayihii lasoo dhaafay la garab taagnaayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa xusid mudan in beelaha soomaaliyeed ay weligooda jihaadka geela la garab taagnaayeen balse xogtan kooban ay ku eg tahay keliya saddexdii bilood ee lasoo dhaafay geela ay beelaha soomaaliyeed ku wareejinayeen gobolada dhexe gaar ahaan haddii aynu kasoo bilowno mudug waxaa dhowaan aynu baahinay beesha habargidir oo tiro geelaha ku wareejisay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab geelaasi waxa ay gacanta ka saareen wilaayada islaamiga ah ee mudug gaar ahaan waaliga gobolkaas gobolka galgaduud oo kale beesha mursade waxa ay bixisay afartan neef oo geel ah iyo sidoo kale boqol neef oo ari ah kuwaasi oo ay ku wareejiyeen ciidanka mujaahidiinta al-shabaab waxgaradka beesha mursade oo ku dhawaaqaya geela ay ku wareejiyeen mujaahidiinta waa kuwan waxaan wareejihaynaa xoolo isugu jira geel iyo ari iyo raashin geelaasoo ka kooban afartan geelah iyo boqol neef oo ariya waxaana ku wareejihaynaa mujaahidiinta bariga afrika sidoo kale beesha wacaysle ee iyaduna degta gobolka galgaduud waxa ay mujaahidiinta ku wareejisay shan iyo toban neef oo geel ah beesha xawaadle ee degta gobolka hiiraanna sidoo kale waxay ka mid tahay beelaha soomaaliyeed ee mujaahidiinta la garab taagnaa xoolaha gaar ahaan geela beesha xawaadle ayaa munaasabad ka dhacday deegaanka nuurfanax waxa ay mujaahidiinta ku wareejiyeen tiro geela muuqaal laga soo duubay ayaana alkataa'ib ka soo muuqday iyagoo geela wareejinaya tiro ahaan ma aanan helin balse tiro laba goor ah ayay ka soo muuqdeen kaamirada alkataa'ib iyagoo mujaahidiinta ku wareejinaya geel badan isla hiiraan sidoo kale beesha gaaljecel waxa ay mujaahidiinta ku wareejisay saddex iyo toban neef oo geela waa bishii waxaan dhihi karnaa febraayo ayuu geelasi ay wareejiyeen dhanka kale shabeellaha dhexe iyadana waxaa jira beesha abgaal qabaa'il ka tirsan oo mujaahidiinta ku wareejiyey geel badan kuwaasi oo ay ugu talagaleen mujaahidiinta al-shabaab beelahaas degan gobolada dhexe markii ay geela mujaahidiinta ku wareejiyeen waxaa sidoo kale iyagana dardargelin bilaabay beelaha soomaaliyeed ee degan koonfurta soomaaliya kuwaasi oo ilaa iyo hadda socda waxaana ugu dambeeyey dhowr maalmood ka hor beelaha soomaaliyeed qaarkood oo mujaahidiinta geel ku wareejiyey jubbada dhexe oo kale haddii aynu u imaano beelaha soomaaliyeed ee kale ah macalin weyne eelaay iyo sidoo kale beesha laysaan waxa ay bixiyeen xoole isugu jira geel iyo sidoo kale ari haddii aynu mid mid u sheegno beesha macalin weyne waxay bixisay sagaal neef oo geelah beesha elayna waxay bixisay toddoba neef oo geelah halka beesha laysaanna ay bixisay shan neef oo geelah iyadoona beesha yentaar ay bixisay soddon neef oo ariya isla jubbada dhexe sidoo kale beesha tunni qaybteeda degta gobolka jubbada dhexe waxa ay toban neef oo geela ku wareejisay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale beesha dabare qaybteeda degta jubbada dhexe waxaa munaasabad ka dhacday magaalada bu'aale ay ku wareejisay laba boqol oo neef oo ari ah kuwaasi oo ugu talagashay inay ku taageerto halganka ka socda soomaaliya jubbada dhexe ayaynu weli ku guda jirnaa magaalada saakow oo kale waxaa dhowr qabiil oo degaa jubbada dhexe ay iyaguna ku wareejiyeen mujaahidiinta xoolo isugu jira ari iyo sidoo kale geel xoolaha la wareejiyey ayaa waxay isugu jiraan toban neef oo geel ah oo ay dhiibtay beesha geeladle iyo lixdan iyo shan neef oo ari ah oo ay si wada jir ah u dhiibeen beelaha kale ah tunni jilible xariin garjin murulle iyo sidoo kale helado haddii aynu u imaano dhanka iyo shabeellaha hoose iyadana bishii lasoo dhaafay ee maarji iyo sidoo kale bishaan abriil ahayn hadda ku guda jirno waxa ay beelaha soomaaliyeed ee dagaalkaasi si dardargelina u wadeen geela iyo sidoo kale ariga ay ku wareejinayaan mujaahidiinta waxaynu ka xusi karnaa beelahaas toban iyo toddoba qabiil oo dega gobolkaasi ayaa afartan neef oo geelah iyo sidoo kale sahay badan waxa ay ku wareejiyeen ciidanka mujaahidiinta naqiibka nuqabada shabeellaha hoose oo ka waramaya geelaasi ay toddobiyo tobanka qabiil wareejiyeen ayaan idiin soo gudbinaynaa halkan waxaan ku bixinaynaa oo lagugu wareejiyey geel gaaraya afartan neef oo geel ah oo halkan taagan labaatan iyo toddoba neef oo ka mid ah toban iyo saddexna ayaan ku soo dhaafnay degmada toorterow haddeerna aan joogno qoryoodi aan ku wareejinayno labaatan iyo toddoba neef oo geel ah ayaa halkan ku wareejinaynaa waxaan kaloon wareejinaynaa timir gaaraysa saddex boqol oo kartoon laba boqol iyo toddobaatan oo haddeer aan ku hayno halka aan fadhinno marka markii laisku dabo waa saddex boqol oo kartoon oo timira allahu akbar isla shabeellaha hoose beesha ciroole iyadana waxa ay geel ku wareejisay mujaahidiinta al-shabaab waxaa xusid mudan in konton iyo laba neef oo ari ah ay haweenka beeshaasi iska soo ururiyeen si mujaahidiinta loo gaarsiiyo toban neef oo geelana waxaa wareejiyey odayaasha beeshaas sidoo kale beesha garre iyo sidoo kale shanta caleemood iyagana waxa ay soddon neef oo geela ku wareejiyeen wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sidii mujaahidiinta loo gaarsiiyo sahay looga dhigto beesha tunni ee shabeellaha hoose iyadana waxay qayb ka ahayd beelaha soomaaliyeed ee mujaahidiinta la garab taagan xoolaha iyo sidoo kale zaadka toban neef oo geelaha ayayna ku wareejiyeen beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka shabeellaha hoose ee mujaahidiinta geela ku wareejiya waxaa ka mid ah beelaha gaaljecel iyo sidoo kale habargidir iyaguna mujaahidiinta waxay ku wareejiyeen geel badan kuwaasi oo ay dhiibeen xilligii mujaahidiinta ay la wareegayeen magaalooyinka awdheegle iyo sidoo kale beriire iyo sabiid waxayna sheegeen inay xoolo kale soo wadaan runtii waxaa kaloo jira beelo soomaaliyeed oo aan halkan magacyadooda ka xusin balse muddooyinkii lasoo dhaafay mujaahidiinta geel ku wareejinayay kuwaasi oo runtii hiil iyo hooba la garab taagnaa ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore ku jira waxayna arrinkan ka tarjumaysaa in qabaa'ilka soomaaliyeed ay yihiin dad gumaysi diid ah oo runtii aada uga soo horjeeda duulaanka shisheeyaha ay dalka ku soo qaadeen iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalka oo ah ciidan ay dhisteen shisheeyaha